بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحابته الكرام اجمعين ود كثير من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ود كثير إن بدن وحي جعلادين كثير كاسو من أهل الكتاب كتاب كأهل كيسي كمدا لو يردونكم إن إذن عليان أي جعلادين من بعد إيمانكم رمينتني كبعد إن إذن عليان كفارا حالاتين أذنكو كفارا إذن عليان maxaana ku kallifaya xasadan liajli xasadin xaasidnimo darteed ayay sidaa u jeclaadeen min cindi anfusihim nafafyaalkooda agtoodayna ka jeclaadeen min bacdi maa tabayana lahum alxaqu min bacdi tabayuni alxaqi maadan waa masderiya oo tabayana waxaad ku dhalaalin mudaaf ilayhigii bacdiyaad ka dhigi min bacdi tabayuni alxaqi xaqa caddaashihiisii ka bacdi ayay sidaas jeclaadeen lahum iyaga uu xaqa u caddaaday facfuu mu'miniintiiyo iska cafiya wasfaxuu kana sii jeesta xataa intii iska cafiya oo ka sii jeesta ya'tiya allaahu ilaahay uu kala imaanayo biamrihi arrinkiisa inna allaha ilaahayna qadiirun alla awoodo weeye calaa kulli shay wax kasta allihii awoodow wadda kasiirun in badan waxay jeclaadeen kasiirkaasoo min ahlilkitaabi kitaabka ahalkiisii ka mida low yarudduunakum inay idin celiyaanay jeclaadeen min bacdi iimaanikum rumayntiinnii ka bacdi ay idin celiyaan kufaaran xaalaatihiin adinkoo kufaara inay idin celiyaan maxayna sidaa u jeclaadeen xasadan liajli xasadin xaasidnimo darteed ayay u jeclaadeen min cindi anfusihim nafafyaalkooda nafafyaalkaa agtoodana ay ka jeclaadeen min bacdi maa tabayana lahum alxaqu min bacdi tabayuni alxaqi xaqa caddaashihiisa ka bacdi ayayna sidaa jeclaadeen lahum nimanka ahlulkitaabkaa xaqu uu caddaaday facfuu mu'miniintiiyo iska cafiya wasfaxuu kana sii jeesta xataa intii cafiya oo ka sii jeesta ya'tiya allaahu ilaahay uu kala imaanayo biamrihi arrinkiisa inna allaha ilaahayna qadiirun alla awoodo weeye calaa kulli shay wax kasta allihii awoodow ilaahay subxaanahu wa tacaala weli wuxuu inooga sheekayn nimankii yahuudda ahaa qabaa'ixdoodii iyo foolxumooyinkoodii hadda ka hor alle subxaanahu wa tacaala wuxuu ku soo tilmaamay inay yihiin niman nicmooyinka ku kufriya inay yihiin niman ballamada ka baxa inay yihiin kitaabka ay sheeganayaan kuwa aan ku dhaqmaynin inay yihiin kuwo kitaabkii qaarna rumeeyey qaarna ku kufriyey aayaddan marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoogu sheegi foolxumo kale oo nimankan yuhuudda ah ay ku sifoobeen foolxumadaasoo ah xumaanta iyagu ay ku sugan yihiin inay dadkii mu'miniinta la jecel yihiin xumaantaas oo kale inay iyaguna qaataan oo xumaanta iyagu ay ku sugan yihiin waa kufriga iyo gaalnimada kufrigaas iyo gaalnimadaas waxay rabaan inay baahiyaan oo dadka muslimiinta ah uu ku dhex baaho kufrigaasi ma aha niman niman xumaanta iyagu inay ku koobnaato jecel ma aha waxay rabaan xumaantii inay baahdo oo dadkii mu'miniinta ahaa kulli kufaar ay wada noqdaan sida iyaga oo kale marka alle wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala in badan oo ahlulkitaabka ka mida waxay jeclaadeen kasiirkaas hadda waxaa looga ixtiraaji qaliil qaliil oo min ahlilkitaab waa kuwo toosan iyagu way toosan yihiin kuwa kitaabka la siiyey wax yar oo ka mid a waa dad toosan laakiin intooda badan waxay jeclaadeen inay kufaar idin celiyaan marka low yaruduunakum waa mafcuulu bihigii wadda masderka meesha laga dhalaalinaya wuxuu yahay mafcuulkii wadda kaiirun min ahli lkitaabi raddakum ayay jeclaadeen wy celintiinna waa mafcuulkii wadda wadda mafcuulkeedii wy marka kufaarantaas laba icraabba waad icraabi kartaa inaad xaalayso sidii haddaba aan u xaalaynay oo marka yaruduunakuma waxaa laga dhigi bimacnaa yarjicuunakum inay idin celiyaan hal mafcuulay qaadan markaas mafcuulkii ugu horreeye waa kaafta kufaaranna waa xaalo waxaa kaloo kuu bannaan ficilka yaruduunakum bimacnaa yusayiruunakum inaad ka macnaysid oo markaa laba mafcuulay qaadan low yaruduunakum inay idinka ahaysiiyaan ayay jeclaadeen min bacdi iimaanikum rumayntiinnii ka bacdi kufaaran ay idinka ahaysiiyaan ma xaalaynaysid markaa waa mafcuulkii labaad oo afcaalu sayara oo kalay noqonoo laba mafcuul ay qaadan markaa yaruduunakum kuu bannaanta ereygan xasadanna waxaan icraabnay mafcuulu liajlihi waxaana mafcuulu liajlihigaa ku camal siinay wadda wadda kaiirun waxay jeclaadeen low yaruduunakum ay jeclaadeen maxayna u jeclaadeen cilladu waxay tahay xasadan liajli xasaday sidaa u jeclaadeen waxaa lagu cillaynaa waddada waddada cilladeedii wu min cindi anfusihim jaara majruurka waxaa kuu bannaan wadda inaad ku tacallujisid min cindi anfusihim nafafyaalkooda agtooday ka jeclaadeen waxaa kaloo bannaan inaad ka sifayso xasad xasadkaasoo min cindi anfusihim nafafyaalkooda agtooda ka ahaaday nafafyaalkooda nafafyaalkaa agtooda ka ahaaday ama min cindi anfusihim ay ka jeclaysteen nafafyaalkooda agtooday ka jeclaysteen sidaa intaba way kuu bannaan tahay aayaddan marka waxaa weeye foolxumadii iyo qabaa'ixdii yahuudda qayb ka mida w oo kufriga iyo gaalnimada ay ku sugan yihiin waxay jecel yihiin foolxumadu inay faafto oo adduunka dhan ay wada gaaloobaan w dadka mu'miniintaha inay gaaloobaan ay jecel yihiin nimanka yahuud la yidhaah oo kufaar marka haddii ficilkan la yidhaaho kufaar inay idiin celiyaan ay doonaayaan dee marka qofkii aan weligiisba kaafir noqon see kaafirnimo dib loogu celinaa weligiisba kaafir ma noqon sidee marka kufaar loogu celinaa culimmada mufasiriintu hadal badan ayay meeshaa ka bixiyaan macnaha ugu soo dhow waxaa weeye qofkaan hadduusan weligiis xataa gaal uusan soo marin celintu waxaa weeye waa raddi macnawi ah celin oo xagga macnaha weeyo gaalnimadu sideedaba dib u dhac wey waa dib loo laabto dib u dhac wey marka waxaa weeye waa idin celinayaan kufaaray idin celinayaan waxaa loola jeedaa kufrigu waa dibudhac dib u gurasho wey waa qofkii caqligiisii diintiisii oo kulli dib u dhacay w dib u dhac wey gaalnimadu marka saasaa loo leeyahay qofkii xataa weligiis muslim ahay kufaaraa loo celin marka la leeyahay waa celin xagga macnawiyo macnaha qofku hadduu gaaloobo waa qof dib u dhacay oo kale macna ahaanuu dib ugu dhacayba hadduu qofku gaalnimo soo marayna celintii waa xaqiiqi oo xaqiiqa ahaanayba dib idinkugu celinayaan gaalnimadii aad ka soo baxdeen labada macnoba way ku macneeyaan culimmadu nimanka yahuudda marka mu'miniintii la jeclaadeen inay kufaar noqdaan ilaahayna wuxuu yidhi subxaanahu cillada ku kalliftay waa xasad xasad wey waxa ku kallifaya nimankan oo maxay xaasidaayaan waxay xaasidaayaan maxay waxay xaasidaayaan nimankan yahuudda gaar ahaan kuwa culimmada ah waxay og yihiin nebiyullaahi moxamed inuu xaq yahay sala allahu wasalam calayh waxay og yihiin kitaabkan inuu xaq yahay marka waxay leeyihiin dadkii mu'miniintaa way badbaadeen naar way ka badbaadeen haddiiba nabigoodii iyo kitaabkii ay raaceen adinkiina waxaa weeye xoogaa sanuudda aad qaadanaysaan ayaad naar ku gelaysaan marka mu'miniintaa jannada gelayayba ka xaasidayaanba maxaa yeeley si ula kac ahay nimankan waddadii jannada uga leexdeen xasadka sidaa wey macnihiisu xasadka marka min cindi anfusihim ay ka jeclaadeen nafafyaalkooda agtooday ka jeclaadeen waxaa loola jeedaa kitaabkoodu ma amrin waa naf jeclaysi naftoodaa jeclaysatay ee diin ahaan maaha dadka mu'miniinta in la gaalaysiiyo oo gaalnimo lala jeclaado diin qabtaahay ma jirtee waa shahawaadkooda ayagaa sida ka helay naftooda wey ee sharci nimanku kuma taagna ayagaa sida ka helay naftooda sida ka helay waxayna sidaa u jeclaadeen min bacdi maa tabayana lahum alxaqu xaqii markii u caddaaday ayay waxay jeclaadeen mu'miniinta inay gaalo ka dhigaan waa og yihiin xaqii inuu yahay nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi inuu xaq u yahay kitaabkan qur-aanka la raaco waa og yahay si xaq caddaaday wy ka bacdi marka waxaa ku kallifay xasad iyo hawaraac ayaa ku kallifay wy marka waxaa la leeyahay nimankan yahuudda waxaa ku jira kuwa aan xaq u caddaanin oo waxa weeye nimankan yahuudnimadaba diin xaqa u heestaa jira kuwaas waxaa la leeyahay waa kuwa cawaamta ah laakiin aayaddu waxay ka hadlayso waa kuwa culimmada ah kuwa culimmadu xaqu way u caddaadeen waa og yihiin kitaabkan iyo nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi inuu xaq yahay waa og yihiin cawaamta iyagu waa la lumiyey cawaamta iyaga waa la lumiyey oo culimmadaasaa lumisay laakiin culimmadii xaqa waa u caddaadeen kabacdii marka mu'miniintii la jecel yihiin inay gaaloobaan mu'miniintii aa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waanin facfuu wasfaxuu iska cafiya mar kastay idin xaasidaayaan oo gaalnimo ay idinla jecel yihiin iska cafiya kana sii jeesta oo macnaha waxa weeye waxyaalaha brobagandada idinku furayaan iyo jacaylka ay idinla jecel yihiin inaad gaalowdaan yaysan waxba idinka idin saamayne iska dhaafa wey xataa ya'tiya allaahu biamrih ilaa ilaahay arrinkiisa uu kala imaanayo amarkan culimmadu waxay ku fasiraan waa alamru bilqitaal ilaa dagaal laydinka amraayo iska dulqaata wey aayaddan marka waxay ahayd cafinta la amraayo mu'miniinta waa qabla amri almu'miniin bilqitaal intaan mu'miniinta la dhihin weeye gaalada iska celiya markaasaa la yidhi hadday idinla jeclaadaan hadday idin caayaan hadday is aaflagaadeeyaan shib iskaa dhaha iska cafiya ha la dagaalaminina wey waa intaan dagaalka la amrin wey oo aysan soo degin faqtulu lmushrikiina mushrikiinta oo dhan laaya meel walba ood ka heshaan badila aayadaha qitaalka amraaya mu'miniinta intaysan soo degin ayaa la yidhi ka aamusoo shib dhaha iska cafiya xataa ya'ti allaahu biamrihina waa alamru bilqitaal qitaalka la amraayo wey ina allaha ilaahayna qadiirun alla awoodo weye calaa kulli shay wax walba ilaahay wuu awoodaa oo kuwan hadda idin caayaaya oo gaalnimada inay idiin celiyaan doonaaya inuu iyaga dhan hadda halaago oo dagaalba aan lala suginba dagaal inaan lala sugin oo hadda uu halaago awoodu alla u leeyahay laakiin waa imtixaan wey wa aqiimuu salaata wa aatuu zakaata wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin tajiduuhu cinda allah ina allaha bima tacmaluuna basiir waaqiimuu mu'miniintii yaa lala hadli waaqiimuu mu'miniintiiya salaata salaada toosiya waaatuu zakaata zakadana dhiiba wamaa ayiladii kii tuqadimu aad hormarisaan lianfusikum nafafyaalkiina aad hormarisaan oo min khayrin khayr ah tajiduuhu maagaas aad hormariseen waad helaysaan cinda allaahi ilaahay agtiisa aad ka helaysaan maxaa yeelay ina allaha ilaahay basiirun alla og wey bimaa shay walba ayuu og yahay shaygaasoo tacmaluuna aad camal falaysaan oo khayr iyo shar ah waaqiimuu muminiintii ay waaqiimuu mu'miniintii ay toosiya asalaata salaada toosiya oo salaada oogow waatuu zakaata zakadana dhiiba oo zakada bixiya wamaa ayiladii kii tuqadimuu lianfusikum nafafyaalkiinna aad u hormarisaan oo min khayrin khayr ah tajiduuhu maagaas waad helaysaan cinda allaahi alla agtiisa aad ka helaysaan maxaa yeelay ina allaha ilaahay basiirun weeye alla arkaaya oo u jeedo og basiirun aragtina waa laga macneeyaa ogaalna waa laga macneeyaa macna cilmi ina allaha ilaahay basiirun alla og wey bimaa shay ayuu ilaahay og yahay shaygaasoo tacmaluuna aad camal falaysaan oo khayr iyo sharow aayaddani waxay la xidhiirtaa aayaddii haddaannu soo marnay mu'miniintii waxaa la yidhi iska sabra oo iska cafiya nimankan yahuudda ah oo xaasidnimada idinku haya oo gaalnimada idinla jecel iska cafiyoo ka aamusaa la yidhi taasina waxay ahayd intaan la dhihin mushrikiinta ha lala dagaalamo waa qabla alamri bilqitaal dagaalka intaan la amrin weye mu'miniinta ee markii dagaal la amray cafin iyo aamusid ma jirtee waa la iska celin jiray nimanka waa la iska celin jiray albaabka jihaadka intaan la furin wey albaabka jihaadka intaan la furin oo gaalada iska celiya aan la dhihin weye aayadahan ay ka sheekaynayaan marka aayaddani waxay ku xidhan tahay tii horeo ilaahay wuxuu leeyahay nimankaa yahuudda waxba ha u jawaabinine adinku ilaahay uun caabuda ilaahay uun caabuda oo cibaadadii waxaa laga soo qabtay laba shay salaaddii iyo sakadii aa laga soo qabtay maxaa yeelay salaaduna waa xuquuqda ilaahay xaqa ugu weyn sakaduna waxa weeye xuquuqda aadamaha xaqa ugu weyn wey marka xaqa ilaahayna ka soo baxa xaqii aadamahana ka soo baxaw ilaa markaas dagaal laydin amraayo oo mushrikiinta iska celiya laydin dhihi doono hadda iska sabra aayadahani marka waxaa weeye waa inta muslimiintu ay faraku-tiris ahaayeen oo muslimiintu adduunka ay ku yaraayeen oo hubkoodu uu yaraa oo ciidankoodu uu yaraa iyaga dhan dhuudhuumasho ay ku jireen marka sidan la leeyahy amaa islaamku markuu baahay oo adduunka uu ku baahay oo muslimiintii ay farabateen waa la iska celin gaalada marba haddii ay ku soo anshaxumeeyaan dadkii muslimiinta dhibaato ay u geystaan albaabka jihaadka kabacdi waa la furay waa intaan jihaadka albaabkiisa la furin ahaa oo muslimiintu ay yaraayeen oo dunida ay ku yaraayeen markaasaa mu'miniintii la dhahaya iska cibaadaysta iskana cafiya xaqa ilaahay ka soo baxa oo salaadii ah xuquuqda bini aadamkana ka soo baxa oo sakadii ah waxaa muslimiintii la yidhi wax walba oo nafafyaalkiina aad u hormarisaan oo khayr ah ilaahay agtiisa aad ka helaysaan waa ballanqaad ballanqaad wey qofku wuxuu samaysto oo khayr ah ilaahay kama luminaayo mana ka hoojinaayo alle subxaanahu wa tacaala meeluu ilaahay ugu qori meeluu ilaahay ugu kaydayn ilaahayna waa og yahay waxaad samaynaysaan oo marka waxaa weeye inna allaha bimaa tacmaluuna basiirun waxay sii adkaynee tajiduuhu cinda allah ilaahay agtiisa aad ka helaysaan ayaa la sii adkeeyey marka waa tashjiic aayaddan waxay lagugu dhiiranimo gelin oo lagugu tirtirsiin inaad cibaadada badisid maxaa yeele addoonku hadduu ogaado ilaahay inuu u jeedo oo ilaahay uu ka warqabo tillaab kasta oo khayr uu qaadaayo khayrkiiyuu badinaa waa dadaali ilaa wuxuu isleeyahay ilaahay yaa kuu jeeda ilaahay yaa kuu jeeda isleeyahay wax yaroo khayra markuu sameeyo taasi marka waxay kugu kallifi inaad cibaadadaada badisid inaad ilaahay u goodid inaad daacada ilaahay badisid maxaa yeele mar walba ilaaha ku arkaayo fain lam takun taraahu fa innahu yaraaka haddaadan adigu ilaahay arkaynin ilaahay isagaa kuu jeeda marka waxa weeye taasina waxay kugu kallifi ikhlaas inaad ilaahay u caabuddo ilaa ilaahay aragtidiisa iyo ogaalkiisaa kugu filan qof bini aadam ha ka ogaato oo ha kugu ammaanto cibaadada waxba taasi ha dhicin wey qalbigaaga ilaahay unku hay markaad alla caabudayso ilaa ilaahay cilmigiisa iyo ogaalkiisa ayaa kugu filan bini aadamka waxba qalbiga ha gashanin ha ku ogaado iyo ha kugu ammaano iyo waa ikhlaas darro wa qaaluu lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan aw nasaaraa tilka amaaniyuhum qul haatuu burhaanakum in kuntum saadiqiin wa qaaluu yahuudi waxay yidhaaheen lan yadkhula aljannata janno ma gelaayo ilaa man qof maahane qofkaasoo kaana huwa qofku huudan yahuud noqday oo amase nasaaraa nasaaro ahaaday tilka taas maqaalada ah maqaalada ay ku hadleen amaaniyuhum yadadiiliyaalkoodii waay waxyaalihii khuraafaadkay yahuuddu ku hadleen qul waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayhi haatuu la kaalaya burhaanakum xujadiinna la kaalaya calaa tilka almaqaala maqaaladaas aad ku hadasheen bal wax xujo ah ula imaada in kuntum haddaad tihiin saadiqiina kuwa run sheegaaya fii maqaalatikum maqaalada aad ku hadasheen haddaad ku run sheegaysaan bal xujo la keena xujo la imaado wa qaaluu waxay yidhaaheen nimankii yahuuda ahaa lan yadkhula aljannata janno ma gelaayo ilaa man qof maahane qofkaasoo kaana huwa qofku ahaaday huudan yahuud ahaaday ow nasaara ama nasaaro ahaaday tilka maqaaladaasi amaaniyuhum yadadiilladoodii wey qul waxaad ku tidhaahaa nabiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayhi haatuu la kaalaya burhaanakum xujadiinna la kaalaya in kuntum haddaad tihiin saadiqiina fii maqaalatikum maqaaladiinna haddaad ku run sheegaysaan bal waa yahay burhaan la kaalaya burhaan la kaalaya qabaa'ixdii iyo foolxumooyinkii yahuud ayaa weli socda iyo hadallada foolxumada ay ku hadleen yahuudi waxay tidhi janno ma gelaayo qof aan yahuud ahayn qof aan yahuud ahayn albaabka jannada ma loo furaayo mana loo ballanqaayo markaa waxay doonayaan ummadda dhan inay yahuud noqdaan ummadda dhan inay yahuudiyoobaan ayay rabaan ilaa dadkii waxay leeyihiin janno haddii la rabo waa in la yahuud la noqdo wey nasaarana waa sidoo kale owdan marka waxay faa'iideen tafsiil waa tafsiilun limaqaalatihim maqaaladii ay ku hadleenaa la kala saarsaare waa tafsiil macnaa yahuudi waxay dhaheen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan nasaarana waxay dhaheen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana nasaaraa waa la kala saaray hadalladoodii ilaa waqaaluu hadal isku duuban wey waxay yidhaaheen waqaaluudaas waxaa ku jira yahuud iyo nasaara yahuud iyo nasaara yidhi hadalka yahuudina waxay dhaheen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana huudan nasaarana waxay yidhaaheen lan yadkhula aljannata ilaa man kaana nasaara marka owdan waxay faa'iideyn tafsiil ha- hadalkoodii iyo maqaaladoodii aa la kala saari marka qolo walba kuwii kirishtanka ahay oo nasaarada ahay waxay leeyihiin janno waxaa lagu galaa nasaaro in la noqdo yahuudina waxay yidhaaheen janno waxaa lagu galaa yahuud in la noqdo ilaahay wuu u jawaabay subxaana tilka amaaniyuhum maqaaladaas ay ku hadleen yahuud iyo nasaaro yadadiilladoodii waa waxaan waxba ka jirin wey oo iyagu shayddaan iyo naftoodu ay u aqriyeen wey wax sal iyo raadana diinta iyo sharciga kuma laha hadalkaasu su'aashan weydiiyaa la yidhi nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi waxaad ku tidhaahaa burhaan la kaalaya hadalkaas aad tidhaaheen oo jannada yahuud keliyaha iskale nasaarana ay tidhi nas- janno waxaa iskale nasaaro keliyaha iskale aad tidhaaheen burhaan la kaalaya burhaan burhaankaas waxaa loola jeedaa waa burhaan samaawi ah burhaan samaawi ah la kaalaya xujo samada ka timid oo macnaha kutubtii hore kutubtii hore ma injiilaa hadalkaas qoray ma tawreedaa hadalkaas qoray bal la kaalaya tawreed waxaa ku qoran injiilna ku qoran badbaadadu waxay ku jirtaa nebiyullaahi moxamed in la raaco sala allahu wasalam calayh taasaa tawreedna ku qoran injiilna ku qoran yajiduunahu maktuuban cindahum fi tawraati walinjiil nebiyullaahi moxamed ha la raaco tawreedaa ku qornaa nebiyullaahi moxamed ha la raaco injiilaa qoraayey marka bal kutubtii keena injiil iyo tawreed kuma qorra waxaan aad akhrinaysaa بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون بلى iska dhaafa maqaalada aad ku hadlaysaan waxaan soo socdo weeye xaqiiqadu man qofkii qofkaasoo aslama dhiibay wajha wejigiisii lilaahi ilaahay u dhiibay walxaal wejigiisii ilaahay u dhiibay huwa mankaasi muxsinun camalahu camalkiisii mid wanaajiyey isagoo ah wejigiisii ilaahay u dhiibay falahu mankaas ajruhu ajirkiisaa u sugnaaday cinda rabbihi rabbigiisii barbaarinaya agtiisaa ajir ugu sugnaaday walaa khawfun cabsina calayhim duulkaa korkooda ma ahaanin walaa hum duulkaasina ma ahaanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyooda balaa iska dhaafa maqaaladaas aad ku hadasheen iyo beenbeentaa iska daaye xaqiiqadu waa sidan man qofkii qofkaasoo aslama dhiibay wajha wejigiisa lilaahi ilaahay u dhiibay walxaal wejigiisa ilaahay u dhiibay huwa mankaasina muxsinun camalahu camalkiisa mid wanaajiyey uu yahay falahu mankaasi ajruhu ajirkiisuu leeyahay cinda rabbihi rabbigiisii barbaariyey agtiisuu ajir ku leeyahay walaa khawfun cabsina calayhim duulkaa korkooda ma ahaanin walaa hum duulkaasina ma ahaanin yaxzanuuna kuwa tiiraanyooda aayaddani waxay raddi u tahay maqaaladii yahuudda iyo nasaarada yahuud iyo nasaara hadalkii ay ku hadleen ay yidhaaheen janno waxaa iskale yahuud ayay yidhaaheen yahuudu nasaarana waxay tidhi janno waxaa iskale nasaaro bisaa iskale oo janna ay u xidhan tahay ilaahay marka subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi xaqiiqadu waa sidan waxaas waa beenbeen oo shayddaan uu idiin meeriyeye war xaqiiqadu waa sidane xaqiiqadan ku dhaqmaw xaqiiqadu waxay tahay qofkii wejigiisa ilaahay u dhiibay marka wejiga maxaa looga cabbiray wejiga waxaa looga cabbiray li'annahu ashrafu alacdaa xibnaha isagaa ugu sharaf badan marka xibintiisii ugu sharafta badnayd ayuu ilaahay u dhiibay wy oo see ilaahay ugu dhiibay ilaahay u hoggaansan yahay wy ilaahay u hoggaansan yahay ilaahuu ka dambeeyaa wixii ilaahay amray ayuu sameeyaa wixii ilaahay ka har uu yidhina waa ka haraa waa qof isdhiibay wy marka aslamada waxaa loo isticmaalaa xaqiiq ahaan qofku markuusan waxba kala reeban qofku markuusan waxba kala reeban ayaa waxaa la yidhaahaa fulaanun aslama liljeyshi aslama nafsahu liljeysh hebel naftiisii wuxuu u dhiibay ciidankaa la yidhaha waa markii aad isdhiibto oo tabartu intay kuu taliso ciidanka aad isku dhiibtaa la yidhaha aslama fulaan aslam nafsahu liljeysh hebel naftiisii ciidanku isu dhiibay marka waxa weeye qofku ilaahay waa inuu isu dhiibo macnaha waxba uusan kala reeban wey sida bini aadamkaba markii laga tabar roonaado uu isu dhiibo oo uu yidhi aniga dhan iska kay wado ilaahay waa inuu sidaasoo kale qofku isku dhiibo qalban wa qaalaban xagga qalbigiisa iyo xagga jasadkiisa iyo qaalabkiisaba waa inuu isdhiibo wey weliba hadda waa isdhiibay oo afka maahane wa huwa muxsinun camalahu camalkiisina waa wanaajina afka kaliya ma dhihin waa isdhiibay kaliya ma dhihin ilaahayaan isu dhiibay cibaaduu ku daray dadka sidaasa falahu ajruhu cinda rabbi dadkaas way dadka toosan dadka janno helaaya waa dadkaas marka waxaa aayaddan lagu radin yahuud iyo nasaara yahuuday isma adnaan dhiibin nasaaray isma adnaan dhiibin see janno ku helaysaan wey marka ilaahay aad ba ka hor timaadeen nabigii ilaahay aad ka hor timaadeen see marka ajir iyo janno ku helaysaan wey walaa khawfun calayhim tan maxaa loo jamciyey calayhim mantaas ayaa marna waxaa la fiiriyey xagga lafdigeeda falahu xagga lafdiga mufraday ka tahay walaa khawfun calayhimna waxaa loo fiiriyey manta xagga macnaha xagga macnahay waxay ka tahay jamaaco jamaacay xagga macnaha ka tahay marka waxaa la yidhi dadkaas ilaahay isu dhiibay cibaadadooda wanaajiyey aakhiro ma cabsadaan mana walwalaan mana walbahaarayaan meesha dadka mujrimiinta ah ee mudnibiinta ay ka walwalayaan oo ay ka walbahaarayaan iyagu walwal ma laha qiyaamaha markay tagaan marka walaa khawfun calayhimta waxaa weeye waa qiyaamay ka sheekayn qiyaamaha weeye markaasaysan tiiraanyoonaynin oo aysan cabsanaynin amaa adduunka marka la joogo qofka muuminka waa la rabaa inuu cabsi iyo walwal ku noolaado xaggee lagu gey doonaa ma aha markaad ilaahay caabudayso inaad tidhaa bis wey anigu ahluljannaan ba ahayd safka horaan ku jira aakhiray ka hadla aayaddan walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waa aakhiro amaa adduunyada qofka muuminkaa waa inuu welwel ku noolaado oo uu is yidhaaho xataa hadduu toosan yahay khaatimadaada maxay noqon doontaa khaatimada maxay noqon doontaa maxaa yeele in badan waxaa la arkay mu'miniina iyagoo toosan markay dhiman rabeen isbedelay walciyaadu billaah dad badan sidaasaa la helay marka muuminka waxaa la rabaa adduunkan waa cabsadaa cabsi iyo welwel uu ku joogaa aakhiro wey marka la leeyahay walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun waqaalat alyahuudu laysat الnasaara calaa shay وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون وقالت اليهود يهود وحي تري ليست النصارى نصارى ما هان على شيء وحده وحي تهيم النصارى وقالت النصارى نصارى وحي تري laysat alyahuudu yahuudu ma ahaanin calaa shayin waxba ma aha yahuudu walxaal ayay sidaa ku hadleen hum nimanka ahlulkitaabkaa yatluuna ay akhrinaayaan alkitaaba kitaabna waa akhrinaayaan sidaana waa ku hadlaayaan kadaalika sidaas oo kale ayaa qaala aladiina kuwiina ay yidhaaheen laa yaclamuuna waxba aan kala ogeyn oon kitaabka haysan oo sanamka caabudaayey kuwii waxba aan ogeyn oo sanamka caabudaayana saasay dheheen iyaguna mila qawlihim qowlkooda mid la mida ayay yidhaaheen kuwii asnaamta caabudaayey faallaahu ilaahayaa yaxkumu kala xugminaaya baynahum firqooyinkaas dhexdooda ilaahayaa kala xugminaaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kala xugminaaya fii maa shay dhexdiisu ilaahay qiyaamaha kala xugmin shaygaasoo kaanuu firqooyinku yakhtalifuuna kuwa isku khilaafa ay ahaan jireen fiihi maagaas dhexdiisa ay isku khilaafi jireen wa qaalat alyahuudu yahuudu waxay tidhi laysat innasaara nasaaro calaa shayin waxba ma aha waqaalat innasaara nasaarana waxay tidhi laysat alyahuudu yahuud calaa shayin waxba ma aha walxaal ayay hadalkaa ku hadleen hum ayaguna yatluuna ay akrinaayaan alkitaaba kitaabkii ilaahay ay akrinaayaan kadaalika sidaas oo kale ayaa qaala aladiina kuwiina ay yidhaaheen laa yaclamuuna aan waxba kala ogeyn kuwii aan kitaab haysan oo sanamka haystay oo sanam caabudahayana saas oo kaleay ku hadleen midla qowlihim qowlkooda mid la miday ku hadleen faallaahu ilaahayaa yaxkumu baynahum bayna alfiraq firqooyinkaas ilaaha kala xugminaaya yowma alqiyaamat maalinta qiyaamuhu ilaahay kala xugmin fii maa shay dhexdiisu ilaahay xugmin doona kaanuu firqooyinkaasi yakhtalifuuna fiihi maagaa dhexdiisa kuwa isku khilaafanay ahaayeen weli foolxumooyinkii yahuudda la wadaa iyo qabaa'ixdii yahuudda iyo nasaaradii oo lagu soo daray aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna leeyahay yahuudina way hadashay nasaarana way hadashay maxay ku hadleen yahuudu waxay ku hadleen laysat innasaara calaa shay nasaara wax diinahay haysato male ahlunaar wey kulligood kulligood ahlunaar wey yahuudaa dhehaysa yahuudaa dhehaysa nasaara meesha wax ay ku hayso ma lahan kulluhum fi nnaar wey naaray gelaya nasaaro dhan nasaara iyadiina waa hadashay wa qaalat innasaara laysat alyahuudu calaa shay nasaarana waxay tidhi yahuudu waxba ma hayso kulluhum fi nnaar kulligood naaray gelayaan nimanka sidaa u hadlaaya waa nimankii kitaabka akhrinayay nimankii culimmada ahay wey waxaad fahmi marka maqaaladan waxa ku hadlay inay culimmada yihiin wahum yatluuna alkitaab kuwii kitaabka akrinaayey ayaa sidan ku hadlay oo kitaabkay akrinayaan waa kitaabkee kitaabkay akrinayaan keenna ma aha keenna waaba diideenba maba akriyaan hadday keenna akrin lahaayeen saana ku camalfali lahaayeen ma dhaheen laysat inasaara calaa shay iyo waxyaalaha qabaa'ixda maba ku hadleenba kitaabkan ay akrinayaan waa tawreed iyo injiil yahuuddii waxay akrinayaan tawreed nasaarana waxay akrinayaan injiil marka kutubtii ilaahay iyagoo akrinaya ayay waxan ku hadlayaan marka iyagiyaa lagu cambaarayna waa cambaarayn iyo fadeexo iyaga lagu fadeexaynayo wy macnaha waxaa weeye kitaabna way sheegaan reedna kuma qora injiilna kuma qora tawreed ma dhigaayo kitaabka tawreed laysat inasaara calaa shay kuma qora kitaabka injiilna kuma qar- kuma qora laysat alyahuudu calaa shay injiil ma qoraayo kutubta ma qoraayaan kutubta samaawiyaadka ee samada ka soo degay waxa weeye waxay qoraayaan ilaahay ha la wada caabudo ilaahay ha la wada caabudo weliba labada kitaabba waxay qoraayaan nabiyullaahi moxamed ha la raaco sala allahu wasalam calayh saasay qoraayaan labada kitaabba marka kitaabkoodii ku dhaqmi maayaan mana ku camalfalayaan wey nimankan sidan ku hadlay kadalika qaala aladiina laa yaclamuuna sidaasoo kale ayay ku hadleen kuwii aan waxba ogeyn kuwani maxay yihiin marka kuwan aan waxba ogeyn waxaa weeye aladiina yacbuduuna alasnaam waa kuwa iyagu dhagaxdaba heestoo diinba aan sheeganayn kuwa aan diinba sheeganayn oo dha- dhagax caabudaaya saasoo kaley ku hadleen midla qawlihim qowlkoodoo kaley ku hadleen marka midla qawlihim maxay icraabanta midla qawlihim waxaa laga bedeli leeyihin culimmada mufasiriinta kadaalikadaasaa laga bedeli maxaa yeele kadaalika maxalkay ka kor dhigan tahay jaara majruur walbaaba maxalka nas buu ka yaallaa mafcuulu bihiyuu ka dhigan yahay mafcuulu bihi ayuu ka dhigan yahay jaara majruur kasta marka xagga maxalkaa laga bedeli kadaalikadii maxalkeedaa laga bedeli marka kuwaan asnaamta caabudaaya oon waxba kala ogeyn meel loo socdo kalama oga meel loo socdo kitaab la soo dejiyey iyo waxay kala og yihiin male kitaabna ma akhriyaan iyagu waaba sanam caabud kuwani waxba kalama oga kuwaasina sidaasoo kaley ku hadleen oo maxay yidhaaheen iyaguna laysat innasaara calaa shay sanamuu haystaa oo caabudi haddana yahuuduu ka hadlo wuxuu yidhi laysat alyahuud calaa shay marka iyagu waxay wataan kuwaan asnaamta caabudayaa saxan iyagaa isla saxana moog annagaa saxanay leeyihin annaga yahuudna meesha waxba kuma hayaan nasaarana meesha waxba kuma hayaan annagaa toosan sanamuna caabudi de markuu sidaa leeyahy sanamuu haystaa sanamuu caabudi innagaa toosan ilaahay marka wuxuu yidhi subxaana faallaahu yaxkumu baynahum yowma alqiyaama saddexdaas firqo waa yahuud iyo nasaara iyo kuwii asna- asnaamta caabudaayey qiyaamaha ilaahayaa kala xukminaaya waxyaalahay isku khilaafeen ilaaha kala xukminaaya wuxuu ilaahay qiyaamaha u sheegi doonaa kulluhum calaa dalaala kulligood inay baadi wada ahaayeen kulligood inay baadi wada ahaayeen ayaa ilaahay u sheegi doonaa qiyaamaha ilaahayaana kala xukminayo ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ومن قد كيما أظلم كظلم بدن ممن دول يا كظلم بدن دول كاسو منع الديدي مساجد الله مساجد إلهي الديدي an yudkara in la xuso fiiha masaajidda dhexdeeda ismuhu ilaahay magaciisa in lagu xuso qofkii diiday yaa ka dulmi badan oo wasacaa haddana weliba socday intaa kuma daynane fii kharaabihaa masaajidda kharaabkeedii haddana u socday ulaa'ika almaanicuun kuwaas maanicuunta oo masaajidda ilaahay diidaaya maa kaana lahum iyaga uma ahaanin an yadkhuluuha masaajidda inay soo galaan bal inay diidaan maahana inay galaan iyagu xataa xaq uma laha ilaa khaa'ifiina xaal ay cabsanayaan maahane lahum kuwaa maaniciinta oo masaajidda diidaayay fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waxaa ugu sugnaaday khizyun hoog walahum kuwaasina fil aakhirati aakhira dhexdeeda waxaa u sugnaaday cadaabun cadaabkaasoo cadiimun weyn ayay leeyihiin waman qofkeebaa adlamu huwa mankuu ka dulmi badan miman duuliyaa ka dulmi badan duulkaasoo manaca masaajidallaahi masaajiddii ilaahay diiday an yudkara fiiha masaajidda dhexdeeda ismuhu magaca ilaahay in lagu xuso diiday oo wasacaa weliba u socday fii kharaabihaa masaajidda kharaabkeedii haddana u socday ulaa'ika almaanicuun maa kaana lahum kuwaas maaniciintaa uma ahaanin an yadkhuluuhaa masaajiddaas inay galaan ilaa khaa'ifiina haalayin kuwa cabsanaya maahane lahum kuwaa maaniciintaa fi dunyaa adduunya dhexdeed waxaa ugu sugnaaday khisyun hoog walahum kuwaa maaniciinta ay fil aakhirati aakhiro dhexdeedana cadaabunaa u sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inooga sheekayn fadaa'ixdii yahuudda iyo nasaarada ayaa weli socota iyo gaalada mushrikiintii kuwii asnaamta caabudaayo kulli fadeexooyinkoodii waxaa weeye aayaddan waxay ka sheekayn masaajiddii ilaahay kuwii diidey ayay ka sheekayn masaajidda ilaahay kuwa diiday waxaa weeye masjidkan baytulmaqdis la yidhaaho oo carrigan filistiin ku yaalla waxaa markaa gacanta ku haayey nimanka nasaaradaa gacanta ku haayey nasaaradii ma oggola baytulmaqdis muslimiinta inay ku cibaadaystaan inay ilaahay ku caabudaan waa diideen ma oggola weliba haddana ha oggolaada ha u diidaane waxay u socdeen haddana kharaabkeeda waxay samayn jireen waxyaalaha khiraqda iyo qaaduuraanka iyo qurunkoo dhan ayay isaga ku soo xaabin jireen qashanqubta waxaa la sheegaa xataa islaamaha markii caadada ay ku dhacaan waxyaalaha caadada ay isaga tirtiraan baytulmaqdisay ku shubi jireen halkaasay ku shubi jireen xaasidnimo awgeed ayay ku shubayaan kuwaasi masjidkaasay diideen kuwo kale oo maka joogi jiray iyaguna kufaartii kale iyaguna xaramkiiay nabiga u diideen sala allahu wasalam calayh inuu nabigii muslimiintu ay ku cibaadaystaan oo waxaa weeye sanadkii lixaad sanadkii lixaad heshiiskii sulxulxudaybiya heshiiskii sulxulxudaybiya la magac baxay markuu dhacaayey nabigeennu uu soo baxay sala allahu wasalam calayhi wuxuu u soo baxay inuu masjidka ku soo cibaadaysto xaramka inuu soo cumraysto ayuu u baxay gaaladii ciidamo ayay u dhigeen laabay yidhaaheen ma ogolin ma ogolin bal horta sanadkan dib u laabo waa ka celiyeen marka waa masaajiddii ugu qiimaha badnaay adduunka waa masjidka baytulmaqdis iyo xaramka labadaba gaalaa xilligaa haysata labadiiba waa diideen kuwana qashanqub iyo waxaasay ku soo xaabinayaan baytulmaqdis masjidkii xaramkana kuwii haystana iyaguna asnaamay dhigteenba asnaam ayayba dhigteenba meeshii ilaahay la rabay in lagu xuso masjidka sanamayba dhigteenba sanadkaasay ku caabudayaan dadkii xaqa u lahaa masaajidda inay alla magiciisa ku xusaanna waa u diideen waa u diideen labada qoloba marka masaajiddii ilaahay way kharribeen wayna diideen in magaca ilaahay lagu xuso marka waxaa soo geli hadda aayaddan kuwaasay ku socotay oy ku soo degtay sabab nusuulkeedu ay ku soo deg laakiin waxaa soo deg soo geli qof walba oo masjidka u diida wax sharci ah in masjidka lagu sameeyo salaaddii in lagu dukado u diida cilmigii iyo duruustii diiniga in lagu akriyo diida waa soo geli aayaddan qofku marba hadduu masaajiddii ilaahay uu ka hor istaagaayo salaadihii in lagu dukado oo cilmigii in lagu faafiyo kutubta islaamka in lagu akriyo uu diidan yahay waa soo geli uun oo shuqulkii yahuuddu raacay ilaa yahuuddaa masaajidda diidi jirta nasaaraa masaajidda diidi jirtay shuqulkaasuu raaci marka ulaa'ika kuwaas maa kaana lahum kuwaas uma ahaanin an yadkhuluuhaa inay masaajid galaan ilaa khaa'ifiina ilaa khaa'ifiina maxaa loola jeedaa marka nimankan waxaa la yidhi masaajid inay inay galaan xaqba uma laha iyagoo cabsanaya inay galaan maani cabsidaa laba macnoba waa lagu fasiraa inay cabsanayaanoo macnaha ay dhuudhuumanayaan oo muslimiintii intay ka dhuumanayaan si qarsoodiya masjidka ay u soo gelayaan maahana si kale xaq uma laha masjidka inay soo galaan iyagay ahayd in masaajidda laga ilaaliyo ilaa kufaar weye moogtahay masaajidda in laga ilaaliyo iyagaa xaq u leh oo la yidhaha ma soo geli kartaan hadday lacalla soo gelayaanna xilliga habeenka iyo muslimiinta indhahooda iska fiirinayaan iyo inay soo galaan wey taasi waa macno macno wey oo indhaha muslimiinta ay iska fiirinayaan macno kaleoo mufasiriintu waa jira ay ku macneeyaan oo khowfkan waxaa loola jeedaa ilaa khaa'ifiina min allah masaajidda markay soo gelaayaan waxay u soo gelayaan cabsi ilaahay waa inay soo islaamaan oo ilaahay ay ka baqaayaan saasay u soo geli karaan masaajidda maahana iyagoo gaalaha inay masaajiddii gacanta ku hayaan oo ay kharaabiyaan ma laha w ma laha wey labada macnoba marka aayadda way ku rumoobi iyagoo cabsanaaya oo muslimiinta ka cabsanaaya inay soo galaan amase iyagoo ilaahay ka cabsanaayo inay soo galaan oo ay soo hanuunaan oo cabsi ilaahay ay ku soo galaan masaajidda wey maxaa yeeley masaajidda waxaa loogu talagalay waa guryihii ilaahay lagu caabudahayey wey qofku hadduu marka ka hor istaago ilaahay in lagu caabudo masaajiddii qof ka dulmi badan maba jiroba qofka dulmi badan maba jiroba wuxuu hor istaagi magacii ilaahay masaajiddan in lagu sheego salaadihii in lagu dukado duruustii iyo cilmigii in lagu akriyo hor istaagi waa qofka adduunka ugu dulmi badan wey qofkaas dadkaasi ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala adduunyada waxay ku leeyihiin hoog aakhirana waxay leeyihiin cadaab hooggan marka maxay tahay adduunyada ay ku leeyihiin hooggan waxay ku leeyihiin waa bilqatli waasabyi in la dilo oo la qafaalo wey taasay xaq u leeyihiin wey adduunyada hooggaas wey meeshii lagu arko in la laayo in la qafaalo aakhirana cadaabkii wey cadaabkii wey aakhirana walilaahi almashriqu waalmaghrib فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ولله إلهي waxaa u sugnaaday almashriqu makaanu qorax baxa meesha qoraxdu ay ka soo baxdo allah iskale waalmaqribu makaanu qorax dhacana alluu u sugnaaday meesha qoraxdu ay u dhacdo fainamaa meel walbaoo tuwalluu aad jeedidaan oo wejiyadiinna aad u jeedidaan fatama halkaas waxaa ahaaday wejhullaahi jihadii ilaahay uu amray ayaa ahaaday maxaa yeelay inna allaaha ilaahay waasicun alla naxariistiisu ballaaran tahay wey caliimun alla cilmi badan wey walilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday almashriqu makaanu qoraxbax iyo walmaqribu makaanu qoraxdhac faaynamaa meel kasta oo tuwalluu aad jeesataan tuwalluu aad jeesataan ama waxaa laga ma mucaddo wey ficilka mucadda tuwalluu aad jeedisaan wey waa ficil mucaddaa mafcuulu qaadan faaynamaa meel walboo tuwalluu aad jeedisaan oo wejigiinna aad u jeedisaan fasamma halkaas wejhullaahi wejigan waxaa loola jeedaa bimacnaa jiha jihadii ilaahay uu amray in loo dukado wey meel kastood u jeedsataan inna allaaha ilaahay waasicun allihii ballaaran wey oo fadligiisa iyo raxmaddiisaa ballaaran caliimun alla cilmi badan wey aayaddan waxa weeye waxay ka sheekayn nimankii yahuudda ahaa xilligii nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu madiine yimid nabigeenna waxaa la amray baytulmaqdis inuu u jeesto dhinacaa baytulmaqdis u dukaa la yidhi halkaa u duko dhowr iyo toban bilood baytulmaqdisaa loo tukanayay oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintii dhowr iyo toban bilood halkaasaa loo jeesanayay baytulmaqdis nimankii marka yahuudda ahaa xilligaa tashwiishay fureen ilaa yahuudda iyagaa u dukada dhinacaa baytulmaqdisay uun ula dukadaan salaadaha markay u jiisanayaan kacbo uma jeestaan iyagu kacbo iyaguma jeestaan tashwiishay fureenoo waxay yidhaaheen sow ma arkaysaan horta annagu inaan xaq ku taagannahay nabigii xagga u duka jiray oo kacbada u duka jiray qibladeenniyuu na soo waafaqay annagu na soo raacay diinteenniyuu na soo raacay marka inaan xaq ku taagnayn taasaaba deliil u noqonaysaw deliil taasaa u noqonaysaw marka waxaa weeye aayaddanaa ilaahay soo dejiyey subxaanahu wa tacaala markii haddana qibladii la yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam kacbada haddana loo soo wareejiyey kacbada ayaa la yidhi u soo wareeji maxaa yeele nabigu wuxuu jeclaa mar walbaba in kacbada loo soo wareejiyo oo halkaas u jeesa la yidhaha markaad tukanayso saasuu aad u jeclaa waa ka ilaahay yidhi qad naraa taqalluba wejhika fi asamaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha waxaannu ku arkaynaa wejigaaga inaad samada ku celcelinaysid aayad may soo degto ku amraysa kacbada u duko mar walba halkaasuu fiirin jiray nebigu falanuwalliyannaka qiblatan tardaaha qiblada aad raalliga ka tahay ayaan kuu jeedinaynaa halliyo saad raalli ku tahan kuu yeelaynaa marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam mar walbaba ma jeclaysan jirin baytulmaqdis ee wuxuu ku kalsoonaa kacbada sababtoo a sababo jira awgeed wuxuu necbaay yahuuddan uu waafaqsan yahay yahuuddaan u waafaqsanyoo mar walbaba dhahayaan annaguna soo waafaqay annaguna soo waafaqay taa nabigu waa necbaa midda kale waxaa weeye meeshaas qibladii nebiyullaahi ibraahiim wey nebiyullaahi ibraahim oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam awowayaashiisii uu ka soo farcoomay ah ayaa xagga u dukan jiray xagga u dukan jiray taasuu marka nabigeennu jeclaa calayhi salaatu wasalaam labada marba yahuuddu tashwiishay fureen markii baytulmaqdis loo dukadana waxay yidhaaheen xaqaan ku taagannahay annagaa nala soo waafaqay markii xagga loo jeestana waxay yidhaaheen maxaa hadde qibladii hore ka jeediyey diintani inaysan ahayn diin xaqa maxay tahay diinta marba dhinac ummaddii u jeedinaysa tashwiishkaasay fureen ilaahay yaa u jawaabay walilaahi almashriqu waalmaqrib war ilaahay miyaan koonka asagu iska lahayn halkaas qorraxdu ka soo baxday iyo meesha u dhacday iyo inta u dhexeeyaba ma ilaahayaan abuuran addoommada ku dhex jirana ma ilaahayaan iska lahayn suu doono miyuusan ilaahay yeeli karin xagga u jeesta xagga u jeesta xagga u jeesta miyaan ilaahay xaq u lahayn war ma ilaahayaad koonkiisa ku maamulaysaan yahuudiya koonkii ilaahay miyaad ilaahay ku maamulaysaan wy ilaahay marka wuxuu yidhi meel walba ood wejigiinna u jeedisaan haddaad baytulmaqdis markaad u dukan jirteen markii aad kacbada u jeesateen fasama halkaas waxaa ahaaday wejhullaahi jihadii ilaahay uu ka raalli noqday jihadii ilaahay uu idin amray ayaa xigtay mar walba buy baytulmaqdis markaad u jeedeen waa tii ilaahay raalli ka ahaa kacbada markaad u jeesateen waa jihadii ilaahay raalli ka ahay ilaahayaana iskale koonka mana ugu tali kartaan ilaahayna waa alla fadligiisu ballaaran yahay cilmina badanoo meesha mar walbaba maslaxadda addoommadu ay ku jirto ayuu ilaahay addoommada u jeediyaa cilmiyuu ujee markuu baytulmaqdis ha loo jeesto dhahayey cilmiyay ahayd sharciyay ambiye horaa u dukan jiray ambiye horaa u dukan jiray markii xagga loo jeediyana nebiyullaahi ibraahiima u dukan jiray kacbada wa qaaluu itakhada allaahu walada subxaanahu bal lahu maa fi asamaawaati waalardi kullun lahu qaanituun wa qaaluu waxay yidhaaheen gaaladii ittakhada allaahu ilaahay wuxuu samaystay waladan carruur ayuu ilaahay samaystay walad subxaanahu ilaahay najahnaantiisiiye bal lahu ilaahay waxaa u sugnaaday maa shay aa u sugnaaday shaygaasoo fi samaawaati samaawaadka ku dhex jira walardi ardada ku dhex jira kullun mid walboo samaawaadkai ardada ku dhex jirana qaanituuna way kuwa hoggaansan lahu lilaahi ilaahay u hoggaansan wa qaaluu waxay yidhaaheen gaaladii waa yahuudi iyo nasaaro ittakhada allaahu ilaahay wuxuu samaystay waladan walad subxaanah ilaahay najahnaantiise maa bal iska dhaafe lahu alla waxaa u sugnaaday maa shay shaygaasoo fi samaawaati samaawaadka ku dhex sugan walardi ardada ku dhex sugan kullun mid walbaana oo samaawaadkai ardada ku sugan qaanituuna way kuwa hoggaansan lahu lilaahi ilaahay u hoggaansan oo ilaahay adeecayow aflagaado wey marka ilaahay u dhigteen nabiyullaahi moxamed sala allahu wasalam calayhi way ka tageen qur'aankii way ka tageen aflagaadadiisii ilaahay u dhigteen marka ilaahay u dhigteen waxay yidhaaheen ittakhada allaahu walada ilaahay waladuu samaystay oo waxa weeye nebiyullaahi ciisa nebiyullaahi ciisa ayay waxay yidhaaheen qoladii nasaaradu ay yidhaaheen waa wiil ilaahay wiil ilaahayu yahuudna markaa waxay yidhaaheen iyaguna nabiyulla waxay yidhaaheen cusayr cusayra wuxuu yahay wiil ilaahay ah cusayr wiil ilaahayu qolana waxay yidhaaheen nebiyullaahi ciise ayaa wiil ilaahay ah waa nasaaradii nasaaradii wy masiixaasaa wiil ilaahay ay yidhaaheen marka labaduba waxay isku waafaqsan yihiin inay ilaahay aflagaadeeyeen oo ay yidhaaheen ilaahay carruuruba samaystayba nebi ciise isagaa dhalay nebi ciise isagaa dhalay ilaahay qolana waxay yidhaaheen cusayruu dhalay cusayr ayuu dhalay waxayna isku waafaqeen ilaahay inay aflagaadeeyaan labada qoloba yahuud iyo nasaaraba ilaahay marka waa u jawaabay subxaanahu wa tacaala subxaanah ilaahay nasahnaantiisa war waxaa ilaahay waa ka fog yahay waxaana ilaahay uma habboona in lagu sheego waxaas ilaahay laa'iq uma aha inaad alla ku sheegtaan maxaa yeelay bal lahu maa fi asamaawaati waalardi ilaahay isagaa iska le samaawaadka iyo ardada wixii ku dhex jira waxa samaawaadka ku dhex jira oo malaa'ig ah oo afar iyo labaatanka saac ilaahay caabudaaya ilaahay isagaa leh waxaan dhulka jooga oo ilaahay mar walbaba caabudaayo oo ilaahay u taagan daacadiisa ilaahay asagaa leh war muxuu walad ku fali ilaahay ilaahay walad muxuu ku fali samaawaadka iyo ardada dhan iyo waxa ku dhex jiruu leeyahaye cunug inuu samaysto oo cunuggan anigaa dhalay uu yidhaaho muxuu ilaahay ku fali bal baahida u haysaa ilahay maxay midda kale waxaa weeye walad sidiisaba waxaa yeesha qof isagu u baahan carruurta oo dhahaya taariikhdaadae magacaagu ha haraan taariikhdaada oo dhahaya yaadan gablamin wax kale ma aadan dhalin wax kale ma haysatid gablan yaadan noqonin ayaa carruur ku dadaala oo samaysta wey ilaahay marka subxaanahu wa tacaala waxaanoo dhana isaga u hoggaansan waxaanoo dhan uu ilaahay leeyahy muxuu walad ku fali waa aslagaado wey xadiiskii bukhaariga ayaa arrinkan ka hadlaayey oo xadiisulqudsi nabigeenu xadiisulqudsi ilaahay uu ku yidhi subxaanahu wa tacaala sabban ibnu aadam walaysa lahu dalik ibnu aadam waa i caayey waana aflagaaday xaqna uma laha wy waa xadiiskii bukhaariga xadiisu qudsi ilaahay uu ku yidhi wy amaa sabbuhu caaydiisa wuu icaayey fa qowluhu dhihidiisa way lii waladun inaan walad leeyhu igu sheegay oo itakhada allaahu waladan uu yidhi ibnu aadam taasna xaq uma laha wey ibnu aadam inuu yidhaaho waa wax laga naxo wey ilaahay aflagaadayhi subxaanahu wa tacaala waa heerka ugu xun oo yahuud iyo nasaare ay gaareen kuwa hadda joogaana waddadaasi ku socdaan kuwa haddan jooga sidaasoo kale yidhaahaan oo masiixan waxay ku leeyihiin waa wiil ilaah w masiixan wiil ilaah weyay ku leeyihiin kuwii hadda jooga iyo kuwaas isku af wey aflagaadada ilahay ka midaysan yihiin badiicu asamaawaati waalardi waidaa qadaa amran fainamaa yaquulu lahu kun fayakuun huwa ilaahay badiicu samaawaati waalardi samaawaadka ee ardada allihii bilaabay weeye abuuristooda waidaa waktigii qadaa amran arrin ilaahay uu xukumo fainamaa in kale maahna yaquulu lahu arrinka ilaahay wuxuu ku yidhaahaa kun sugnaaw fayakuunu arrinkaasi waa sugnaan kun iyo yakuunu waa taam khabar ma leh waa kaana oo bimacnaa sabata wastaqara ayaa laga keenay khabar ma qaadanaya huwa ilaahay badiicu samaawaati waalardi samaawaadka iyo ardada allihii bilaabay weeye abuuristooda waidaa waktigii qadaa ilaahay uu xukmiyo amran ilaahay arrin markuu xukmiyo fainamaa in kale maahna yaquulu ilaahay lahu amarkaas wuxuu ku yidhaahaa kun sugnaaw arrin yahu fayakuunu arrinkii waa sugnaan marka sidiisiiyuu noqon loogu talagalay aayaddani waxay raddi u tahay aflagaadadii gaalada oo ilaahay ay ku tilmaameen ittakhada allaahu waladan ayaa lagu radin oo waxaa la leeyahay war ilaahay muxuu walad ugu baahan yahay samaawaadkan iyo ardada allihii bilaabay iyo waxa ku jiraba badiica waxaa la yidhaha farsamada cusub oo wax kaaga horreeyey aysan jirin badiicaa la yidhaha badiic waa farsamo cusub oo wax kaaga horreeyey aysan jirin wey samaawaadkan sidan u yaalla ardadan ballaaran wax ilaahay uu uga dayday ma laha sanco ka horraysa ilaahay oo uga qiyaas qaatay oo uga dayday ma lahan wey waraldihii awooddaas lahay oo boqortooyadaha iyo milkigaa lahay miyaa welad u baahan ood welad ku tilmaanteen wey midda kale waxa weeye ilaahay markuu arrin doono waxaa ka xig wuxuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala kun kun ahaw wuxuu rabaa ilaahay inuu doono kun malaayiin inuu abuuruu rabaa kun ahaw malaayiintii sidii iska noqonayo wixii la doona iska noqon kun weliba kuntaa nafteeda waxaa weeye waa laba xaraf kaas iyo nuun kun shaygii waaba noqonaaba waaba abuurmiba allihii awooddiisu sidaas ahayd ayaa dhahdeen weladuu samaystay welad ayuu samaystay weliba waxaa weeye culimmada mufasiriintu waxay yidhaahaan kaafkan iyo nuuntan ilaahay wuxuu nagu fahamsiin awooddiisa ballaaran maahane baahi uu u qabo ma aha kaafka iyo nuunta hadduusan ilaahay xataa kun dhihin kun hadduusan dhihin oo shaygaas uu doonaayo inuu abuurmo waa abuurmi shayga doonis hadduu doona ma aha ixtiyaajo ereyga ilaahay uu u baahan yahay ma u baahan annagaa waxna la ku fahamsiin awoodda ilahay siday u ballaaranta waqaala aladiina laa yaclamuuna lowlaa yukallimuna allahu aw ta'tiina aaya kadalika qaala aladiina min qablihim midla qawlihim tashaabahat quluubuhum qad bayanna alaayaati liqowmin yuuqinuun waqaala aladiina kuwii waxay yidhaaheen laa yaclamuuna waxba aan kala ogeyn waa kuwii asnaamta iska caabudaya iyaguna hadlay qolo walba waa iska hadli lowlaa yukallimuna allaahu ilaahay muu nala hadlo ilaahay muu nala hadlo kuwanaa kuwii hore ka daran ow amase ta'tiinaa aayatun aayad may noo timaado kadaalika sidaas oo kale ayaa qaala aladiina kuwiina yidhaaheen min qablihim kuwan ka horreeyey jaahiliintan asnaamta caabudaaya kuwii ka horreeyena sidaas ole kaley ku hadleen midla qowlihim qowlkooda mid lamida oo kale ayay yidhaaheen tashaabahad waxaa isu ekaatay quluubuhum kufaarta quluubtooda isu wada ekaatay markaasay foolxumown ku hadlahayaan qad xaqiiqe bayanna alaayaati annagu aayado waa caddaynay liqowmin aan u caddaynay qoomkaasoo yuuqinuuna wax yaqiiniya oo iimaan iyo yaqiin low wa qaala aladiina kuwii waxay yidhaaheen laa yaclamuuna waxba aan kala ogeyn lowlaa yukallimuna allaahu ilaahay muu nala hadlo ow ta'tiinaa aayatun ama aayad may noo timaado kadaalika sidaas oo kale ayaa qaala aladiina kuwiina yidhaaheen min qablihim kuwan ka horreeyey midla qowlihim hadalkooda mid la mida ayay yidhaaheen tashaabahad waxaa isu ekaatay quluubuhum kufaarta dhan quluubtoodaa isu ekaatay qad xaqiiqe bayanna alaayaati aayadaha annagu waanu cadcaddaynay liqowmin aan u caddaynay qoomkaasoo yuuqinuuna wax yaqiiniya kuwii ahlulkitaabka ahaa oo kitaabka la siiyo yahuud iyo nasaare ahaa aflagaadadii ay ku hadleen iyo foolxumadii markuu ilaahay ka soo sheekeeyey wuxuu haddana ilaahay ka sheekayn kuwaan waxba kala ogeyn weligood ba aan kitaab gacanta ku qaban sanam uun iska hoos fadhiyey kuwiiya haddana hadlay waxay yidhaaheen lowlaa yukallimuna allah horta annaga dad waaweynaannaha ilaahay muunala hadlo dad waaweynaanna marka ilaahay macnaha waasida uu samaysanaayo oo rasuulkaasaa naga dhexeeya uu leeyahay oo qof noo dhexeeya uu samaysanaayo innaga dad waaweynoo caqlilaan nahaye si toosa muu noo yidhaha hebelow hebelow rasuulkaas anaa soo diray raac haan ogaano rasuulku inuu xaq yahay oo dadkaasu dadkaasu kitaabkan anigaa soo dejiye ee habeeninina mauna dhah si toosa muu isagu noola hadlo marka macnaha waa sida ilaahay uu samaysanaayo oo rasuulkaasaa noo dhexeeya malaku jibriilaa noo dhexeeya waxyiga soo dejinaayo markuu dhahayo innagu sow dad waaweyn ma nihin ma ilaahay nala hadlow ma ilaahay nala hadlo midda kale waxaa weeye waxay yidhaaheen ow ta'tiina aaya aayad may noo timaado haddii kale aayad may noo timaado aayadda waxay ka wadaan mucjiso markaas mucjiso waa waxyaalihii ay sheegan jireen oo ay dhihi jireen macnaha magaalada maka cidhiiriyay ku jirtaa buuro ayaa hareereeyey waa dhul buuro leeya buuraha naga sikin nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayh mucjizo la imaado buuraha naga sikin midda kale magaalada maka waa dhulbeereed ma laha waxba kama baxaan webiyo keen qulqulahayo magaalada webiyo qulqulahayo magaalada keen mucjizo la kaalay mucjizo la kaalay marka aayaddan waxay ka wadaan mucjizo mucjizo la kaalay ama haddii kale midda kale hadal maan aragno oo ilaahay nala hadlahayow kadaalika sidaasoo kalea qaala aladiina min qablihim midla qowlihim kuwan jaahiliintaa kuwii ka horreeyey oo kitaabka la siiyey saasay ku hadli jireen saasay ku hadli jireen waa kuwii dhihi jiray arina allaaha jahra war nebiyullaahi muuse waxaa weeye ilaahay si cad noo tus lan nu'mina laka xataa nara allaaha jahra ma kuu rumaynayno tawraad inaad soo qaadatay ilaa ilaahay au nagala hadlo oo ilaahay inta ka aragno uu yidhaaho tawraad anaa u soo dhiibay nebiyullaahi muuse saasay ku hadli jireen kuwii ka horreeyana tashaabahad quluubuhum nimanka quluubtooda ay su ekaatay waxa weeye qalbigay ka wada jiran yihiin dadka waxa weeye dadku haddii qalbiga cudur uu uga wada jiro carabkan sidiisaba waa tarjumaanu lqalbi qalbiguu tarjumaan qofka haddii qalbigiisu xun yahay wax xunuu ku hadlaa haddii qalbigiisu toosan yahay wax fiican ayuu ku hadlaa marka waxa weeye carabku waa tarjumaankii qalbiga wey nimanku qalbigay ka jiran yihiin qalbigay isaga wada eg yihiin maadaama qalbigii ay isaga wada ekaadeen hadalkoodiina waa midoobey hadalkoodii waa midoobey dadka xuxun waxa weeye oo qalbiga ka wada jiran isku afay ku wada hadlaan xataa haddaysan is ogeyn haddaysan iska warqabin isku afay ku hadlaan dadka xuxun hadday qalbiga qalbigii ka wada jiran yihiin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala annagu aayado waa caddaynay kuwan dhahaya aayad may noo timaado war boqol aayadaan u keennay kitaabkani sow aayad maaha sow mucjizo ma ah qur-aankaaba mucjizo aba mucjizada ugu weyn ee adduunka waxa weeye waa qur'aankan sababtoo ah qof la imaan karta ma lahan keenaa lagu hayaa hal aayad keena hal suurad keena oo la mid a waa mucjizo tanaa ugu filan qofkii aayad doonaaya qofkii yaqiin raba qofkii iimaan u socda aayad waa tana kitaabkana aayada buura buuro iyo waxba ha ku gambaninaw buuro naga sikiyo war ma aha waa kana buur wax ka weyna halkan yaalla haddaad wax yaqiininaysaan ood iimaan leedihiin innaa arsalnaaka bilxaqi bashiiran wa nadiira walaa tus'alu can asxaabi aljaxiim innaa annagu arsalnaaka waa ku dirnay nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayhi bilxaqi xaq ayaannu kula soo dirnay bashiiran xaalaa tahay mid bishaaraynaaya lilmu'mini bika qofkii adiga ku rumeeya u bishaaraynaaya wa nadiiran xaalaa tahay mid u digaaya liman kadabaka qofkii ku beeninayana aad uga digaysid naarta walaa tus'alu adiga lagu weydiin maayo nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayhi can asxaabi aljaxiimi naarta jaxiime la yidhaha saaxiibadooda lagaa weydiin maayo innaa annagu arsalnaaka waa ku dirnay bilxaqi xaq ayaannu kula soo dirnay bashiiran xaalaa tahay mid bishaaraynaaya oo liman aamana bika qof adigii ku rumeeyey u bishaaraynaaya wa nadiiran xaalaad u digayso liman kadabaka qofkii ku beeniyana aad u dhigayso walaa tusalu lagu weydiin maayo nebiyullaahi moxamedow sala allahu wasalam calayh can asxaabi aljaxiim naarta jaxiime la yidhaha saaxiibadeed saaxiibadaas lagu su'aali maayo ilaahay subxaanahu wa tacaala waa tasliye aayaddan nabigeennaa la sabar siin sala allahu wasalam calayhi ilaa kufaartan hadalkoodii waa batay foolxumadoodii iyo qabaa'ixdoodii waa batay kuwa yidhaaha ilaahay ha nala tuso kuwa yidhaaha ilaahay muu nala hadlo kuwa yidhaaha ilaahay weladuu samaystay kuwa yidhaaha nabigani xaq ma aha kuwa yidhaaha qur-aanku xaq ma hadalkii wuu batay marka nabigeennu waa murugooday calayhi salaatu wasalaam nabigeennii murugaa la soo diristay walwalaa la soo dirsay uu ka welwalaayo kuwan beeninaya war may ilaahay rumeeyaan war maxaa nimanka hortaagan nabigii waa murugooday marka nabigeenna lagu sabarsiino waxaa la leeyahay rasuul ilaahay oo adiga xaqaad ku taagan tahay arrintaaduna waxa weeye bishaaro iyo digniin wey arrintaadu waa bishaaro iyo digniin qofkii ku rumeeyana adiga isaga bishaaree jannaad geli dheh jannadaa ugu bishaaree qofkii ku beeniyana waxaad uga digtaan naar bis walwalka iska daaweeye walbahaarka nimankan asxaabuljaxiimo wey mana lagu weydiinaayo qiyaamaha qiyaamaha xaqii markaad u sheegtay lagu dhihi maayo maxaa naar keenay nimanka nimankan maxaa naarta keenay maxay naarta u galeen nabiyullahi maxamed ma lagu dhahayo adiga xaqa sheeg bis kii naar qaba lagu weydii maayo naar kii gala adiga lagu su-aali maayo walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara
ذكر الحسنى وبالموسى والآل إليك توصلنا بأسمائك الحسنى وفي المصطفى والآل فرجان معجلا إلهي توسلنا بأسمائك الحسنى وبالمصطفى والآل فرجا معجلا إلهي توسلنا بأسمائك الحسنى وبالمصطفى والآل فرجا معجلا
تكون علي كل تقابلا إليك وسلم لأرضائك الحسنى وقبل المرضى ولا لفرجا